kani waa muuqaal si dhammaystiran u soo bandhigaya dagaalkii khamiistii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka daarunicma ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen askarta dowladda federaalkii halkaasi joogtay sida muuqaalka ku cad dagaalka ayaa wuxuu si toosa u beegsanaya halkii ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka xilliga uu dhacayana waa xilli aruura oo jabigu qabow yahay sida laga dhehanaya caddeemaha askarta dowladda federaalk ayaa waxaa ka mid ah qaar u muuqaday in weerarka ay hurdada kaga soo salaleen in kastoo ay xoogaa dagaalameen waxaana la arkayay labada dhinac oo rasaasta isweydaarsanaya ciidamada mujaahidiinta ayaa hadba ku siiqayay dhinaca cadowgooda iyagoo takbiirsanaya filimka wuxuu soo bandhigayaa natiijooyin dhowr ah midda koowaad ayaan ah ciidamada dowladda federaalk oo la muuquuniyey lagana dhiga wax la dilayo wax carara oo ooda jabsada waxaana ballaqan meydkooda waxayna u badan yihiin qaar la tugtay iyagoo sii cararaya meydadka tobannaan ayuu kanaalka wararkii alka tayb soo bandhigaya mid ka mid ahna waxaa lagu dhex tugtay gaari qooqanna uu doonaya inuu ku baxsado sida ka muuqata filimkana xabadda liifka ayaa muraayadda hore uga soo gashay marka gaadhigaas laga yimaado qiibaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii agabyadii laga furtay ciidamada dowladda federaalka waa hub badan oo ka kooban baasuukayaalii rasaastooda iyo boobayaal uu ka mid ee qori dabajeexa sanaadiiq rasaas ayaana la arkayaa bastoolada ayaana ka mid ah waxyaabaha lagu furtay dagaalka daarunicma intaa waxaa dheer agabyo kaloo isgaarsiinaya kombyuutaro فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح فاستبشري يا أمة الإسلام بقدوم الصباح واستبشري بالخيرياتك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائر واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائر dowladda federaalka ayaa beenisa in khasaare lagu gaarsiiyey dagaalkii daarunicma ah muuqaalkan ayaana dhabarjab weyn ku noqonaya mas-uuliyiintii isku dayday inay saxaafadda ka qariyaan xaqiiqada la soo bandhigaya dagaalkan
الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد واستبشري بخلافة الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد